asalaamu calaykum maqal ma jira walaal waxaan kaa soo wacaya idaacadda voice of media ee warfaafinta internetka ah qolada weheldoona waxaan rabay inaan kaa wareysto xaaladii maanta dhacday dhibaatada halkaa ka dhacday defow iyo kabxalley maxaad war nooga haysaa bal nooga waran say wax u dhaceen maanta dagaalkii muxuu ah dagaalkii maanta halkaa ka dhacay
idaacadda igala hadlaysa maxay tahay idaacadda free media free media waxa weeye waa ya- waa idaacad dhexdhexaad ah rabta xaaladaha mataqaana dhibaatada jirta ogaata daga dalka ka jira ma garat si fiican si fiican Ee, noo waran say wax u dhaceen maanta xaggeena joogtaa
walaala waxaan joogaa anigu waxaan joogaa gobolka hiiraan gaar ahaan degmada defow baan joogaa hadda ku sugan waan gartay maxaa dhacay maanta saakay maxaa dhacay halkaa dagaal baa ka dhacay see wax u dhaceen yaana dagaalka yaana dagaalka u wada dhexeeyaa xaggeena dhibaatadu ay ka dhacday seena wax u dhaceen
waxay waxa u dhaceen meesha waxa weeye dad dadaanaha degan dagaalkan waxa weeye maanta keliyana ma ahan in badan buu socdo dagaal waxa weeye ilaa bishii labiyo tobnaad koojiisan ayuu ahaa markaa saakay meesha soo weerareen saakay saddexdii saac ilaa ilaa laba saac iyo barkii bay meeshan yaa soo weeraray yaa wey nimanka soo weeraray yaa yaa soo weeraray
waxaa soo weeraray niman xawaarle la yidhaahdo niman xawaarle la yidhaahdo oo gobolka hiiraan wax ka degan baa soo weeraray meeshaan kaala hadlay waxaa degan niman jira oo suqre la yidhahdaa degan oo baalki muxuu aha degaanka iskale oo degan nimankaasna niman waxa weeye soo weeraray ahaayeen oo xawaadla ah oo saati dawliyad gashan niman saati qabiil gashan laakiin ciidankii dawladda ay qubaysay oo ciidankii dawladda ah oo ciidamadiisii guutiyaanku ay tababareen ee hubka ay siiyeen ahaa soo weeraray ma garan waan gartay
hadda waa iska caabinay nimankaa waa iska caabinay waana la rabay meydkoodii oo ay ka carireen baa yaalo oo ilaa hadda aan kula hadlayo hortayda yaalla oo ay ka carireen qalabkii dawladdu ay damisay oo maxaad ku caddayn kartaan maxaad ku caddayn kartaan nimankaasi inay niman tuutihii dawladda iyo qalabkii saanadii military inay wataan maxaad ku caddayn karaysaan
waxaan ku caddayn karnaa walaalla qalabkii baa yaalla qalabkii baa hortayda yaalla qalabkii dawladdu ay lahayd oo ciidamada amarsan ciidanka ay taabadeen ay siiyeen baa hortayda yaalla haye jibuutiyaanku ay baxshay ciidamada ay lamagalaad ay ku taabadeen ay siiyeen baa hortayda yaalla oo dhiiggiisii lama galay waan gartay marka dagaalka xagguu ka dhacay degmada defow ma defow buu dagaalka afkeeda hore uu ka dhacay idinku soo weeraray mase maxaa salka wuxuu ku hayay salku dagaalkan waa maxay in muddo buu soo socday dhibaatadaani kamxalley degmada kamxalley dhibaata ka dhacday defow sidoo kale beri dhexaad dhibaata ka dhacday maxay tahay miyaanan wax waan waan iyo odayaal iyo waxa iyo mataqaanaa ay arrinku soo faragelinin dawladdu waa way ka hadashay maxaa see wax u jiraan waxa laisku haysto waa maxay wallaahi walaal aad u sheegay sida aad u sheegaysid buu u dhacay dawladdu waa ay soo talagelishay dagaalkan dagaal in badan soo jiisanay buu ahaa waa waxa weeye dagaal ku saabsan dhulbeeleed iyo waxa weeye barnaamij noocaasa ku saabsan dhulkaa niman waxa weeye saga layihahdo oo annaka ahaa iskale oo degan dhulka dumiintile oo waxa weeye sharcile oo dadka islaamka oo degaanka oo reer hiiraan oo dhan ay yaqaanaan weeye niman xawaalo layihahdo oo maalti muxuu ahaa ciidankii dawladda oo hubkiisii wato ciidamada amarkan ay taabashay oo dumiintiyaanku muxaadare oo gudoomiyihii gobolka iyo waxa weeye hubsigooda ay ka warqabaan baa soo weerarayo waxa weeye hubkii dawladda lagu timaadayaa saarta qabiilbaa la hogaya hubkii dawladda aan dadkii lagu timaadayaa oo lagu leenayaa dawladdu waxbay ku egtahay waxa weeye waxay u saabatay wafdi dawladda ay soo ay soo dirsiilaa laba jeer iyo saddex jeer ku wallaabtay in labada dhinac ay yaa waxaan ku weydiinayaa yaa ka dambeeya dagaalkani miyaanan odayaal iyo guddi nabaddoonna iyo waxa iyo dadkii wanaag iyo mataqaanaa maxay hayto wadahadal iyo nabad waxaan lagu soo dhameeyo yaa dagaalkani ka dambeeya dhibaatadani yaad yaad leedahay yaa wey
dagaalkan waxaa ka dambeeya meesha ka dhacay waxa weeye ayaa ka dambeeya haddaad i weydiisay su-aashaas waxaan uga jawaabi karaa gobolka guddoomiyaha dowlatoolaha gobolka cabdifataax xasan afrax baa ka dambeeya sababtu waxa weeye dadka uu guddoomiyaha u yahay weysanyihiin dadkaa meesha ku laynaya magaaladii joogaa waxa weeye dowlad weynu joogaa ayagaa dagaalkii laga abaabulaya dadkii iyo saanadii dowladdu ay lahayd baa dadkii lagu weeraraya oo lagu laynaya saadkii dowladdaa la gashan yahay wuu u sheegaa wuu arkaa indhuhuna ka diisanaya isagii wuxuu yidhi isagii wuxuu yidhi waxaan nabad meeshaas ay barigii maalin dhexda ugu dambeysay muddo afar cisho ka hor meeshaasi mar dambe dagaal kama dhici kara ayuu yidhi maxaad adiga eedda aad saarayso maxaad adiga aad u haysaa tasdiiq ama yacni wax la rumayn karo arrinkaa ku saabsan inuu asaga ka dambeeyo ila eedda aad soo jeedinayso waa eedda aada u weyne
walla anigu eed aan saaraya ma jirto wax eed anigu aan saaraya ma jirto laakiin eed muuqato oo cadaan oo muuqato weeye mas-uuliyadda gobolkaa saaran ninkaa waa guulatooda dadkii uu guddoomiyaha u ahaa oo hoostiisa ku joogay baa islaynaya oo waxa weeye xabad isla dhacaya hadduu idaacadda ka hadlay oo yidhi hala kala celi dadka dadka kala celinayo ayay yihiin asagiyaa jooga ciidankii waxa weeye asagu uu lahaa oo magaalada jooga ciidankii dawladda ahaa baa dadkii laynaya qofkii dawladda iyo rasaastii dawladda iyo dariskii dawladda dadkii lagu gumaadaya dadka ugu sheegayo ay leeyihiin waxa weeye dagaalada meesha ka socda hal qaboojiyay taa asagaa waxa weeye qaboojin kara asagaa ka hadli kara midda kale meesha inay shabaab joogaan tuun shabaab baa jira sida dadka ay sheegayaan wax shabaab oo idinku jira ma jiraan
hadda waxaasi waa barabagaanda waxaasi barabagaanda weeye annaga waxa weye dhulkaan ilaa bishka iyo tobnaad ilaa xilligaan uu dagaalku socday tuulooyinkan sida aad maqashayba kalxanli waxa weeye waqti horea laga tago sanadka hore baa laga qaxay waa la gubay waxa weeye dambas baa laga dhigay defow sidoo kale gacantii ka baxda nimanka cadowa haynaa gubay dadkii marasta ahay oo masaakiinta ahay oo deganaa waa ay tahay kabacdi baa dib lagu soo laabtay oo dadkii ciidanka hadee qabaa'ilku waa taqaanaa ciidankii dib baa loo soo abaabulay dib baa loo qabsaday defow ciidankii defow markuu dib u qabsanaya dee weerara waxa waxaan ku weydiinayaa waxaan ku weydiinayaa waktigu waa iga gebageba dagaalkii saa ka dhacay maxaa xaggiina khasaare soo gaaray maxaad u warweysaa iyaga xaggii kale aad ishaysayna maxaa khasaare soo gaaray
asaare waa la annaga hal nin baa naga shiiday hal nin baa naga shiiday anaga waxaan ku diri lahayn dhulka yadii baan ku dhimanaynaa guriga nabiga milkiiga naga soo weeraray hal wiig baa naga shiiday
xagga kale dhinaci dhinaca kale maxaad warweysaan maxaad aragteen maxaad warweysaan
wallaahi miyo dhinaca kale hadda annaga wixii agteeda yaallo aan dhexdeeda aan saarnoo baan sheegi karnaa saddex nin oo meyda oo nimanka cadow ahada meeshaa soo weeraro kale ay ka caariyaan oo meyda waa ay taallaan meeshay yaallaan xaggee yaalaan xaggee yaalaan meesha xaggee xaggee yaalaan meydka xagguu yaalaa
wuxuu yaalaa deefow buu dhex yaalaa deefow bay dhex yaallaan oo dagaalku meesha lagu soo duulo waa defomiya marka
deefow bay nimanka kusoo duuleen deefow bay noogu yimaadeen annagana waa ay ka caabinay mana aanaan kala gelin saddex nin oo meyda oo ay ka carireen meeshay taallaa ilay rag badan oo waxa weeye dhimashada dhaawac ku jira inay qaateen baan keenaa ninka goobtii dagaalka uu ku galay waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay waktigii baa naga dhamaaday kaasi wuxuu ahaa dadkii deegaanka ahaa mid kamid a dadkii deegaanka halkaa aan ka wareysanaynay maanta wixii dhacay dhibaatada defow ka dhacday degmada defow waana mahadsantihiin